Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay madal looga hadlayay cudurrada ilma aragtida ah waxaana madasha goobjoog ahaa madax ka socotay wasaaradda caafimaadka Somalilan, maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Dr. Ciise Nuur Liibaan ayaa ka warramaya ahmiyadda wacyigelinta cudurrada ilma aragtida ah.
barnaamijkani waa barnaamij runtii qi- aad u qiimo badan oo runtii in badan la hilmaamsanaa oo la- oo waxqabadka iyo waxtarkiisu intaba ay bulshada anfici doonto haddii sidii loogu talagalay eh, loo qaato marka waynu wada ogsoonnahay Een, marka la eego dadka iyo xoolaha iyo dhirta iyo deegaanku intaba waxay u baahan tahay daaweyn bay u baahan yihiin in la daaweeyo xanuunada ku dhaca laga daweeyo laakiin daaweynta haddii loo mari waayo system ama qaabkii loogu talagalay iyana waxaa ka soo bixi doona markaa dhibaatadan ayaa ka soo baxaya taasina waxa weeyaan cawaaqibka akhiritaanka wuxuu ku dambeynayaa waxa weeyaan dadweynaha iyo dadka ayuu ku dambeynayaa marka bal at least jaamacadda burco waxay hoos u eegtay in bal arrintaas wax ka qabashadeedu habab iyo dhowaatee ama ha dambaysee bal in dadku ay ku baraarugaan horta wixii jira oo loo soo bandhigo oo looga shekeeyo magaalada iyo miyiga iyo dadka eh, dalka joogaba in maaragtay lagu wacyigeliyo bal dhibaatada la arko ee ka muuqata eh, dhibaatada ay keenayso dawooyinkan la iska isticmaalayo waa dhammaan waynu ka wada dheregsannahay maanta farmasiiga qofkii soo galaaba eh, tu- baashi kiniinkii casaaya nooca ahaa ii dhib ayuu odhanaya qofku dabeetana waa loo dhiibayaa ninka reer miyigana cogso titracyclin ayuu ka qaadanayaa farmasiiga wuxuu la tegayaa een, miyigiisii neefkii uu arkoba inugu xanuunsanayaaba wuu ku mudayaa haba ku muda haddii dee ay sidii loogu talaga ku mudaya waxba may ahaateen laakiin mushkiladdu waxa weeyaan qaabkii baa lunsan waxa loo isticmaali lahaa dhammaan dadkeenna halkan fadhinaa waxaynu isticmaalnaa khudaar basal eh, tamaandho eh, salad cabbage waxaasaa la soo garaa markaad qadaynayso waxaa lagu keenayaa miiska dabeetana waad cunaysaa shalayna waxaa lagu buufiyey suntii ugu xumayd ee eh, ugu khatarsanayd taasi waxay gelaysaa dabeeta ko- jidhka qofka dabeetana dhibaatooyinkan aynu ka wada cabanayna xanuunka ayay keenaysaa
degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka togdheer ayaa muddooyinkan waxaa ka socday olole bulshada looga wacyigelinayo cudurrada ilma aragtida ah